xaakinnada cutubka shanaad deedna maalintaas waxaa gebyey deboraah iyo baarakh ina abinacam oo waxay yidhaahdeen madaxdii baa reer binu israa'iil hoggaamisay dadkiina iyagoo oggol ayay isbixiyeen taas aawadeed rabbiga ammaana bal maqla boqorradow oo dhegaysta amiiradow anigu anaa u gabyi doona rabbiga ammaan baan ugu gabyi doonaa rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil rabbiyow markaad saciir ka baxday iyo markaad ku socotay berrinkii edom ayaa dhulku gariiray oo samadiina waa soo da'day daruurihiinna biyay soo daadsheen buurihiinna way u gariireen rabbiga aawadiis xataa siinaydaasu way u gariirtay rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil aawadiis wakhtigii shamgar inacanaad iyo wakhtigii yaaceel jidadka waaweynu cidlay ahaayeen oo socotooyinkuna waxay mari jireen waddooyinka qalqalloocan taliyayaashu way ka joogsadeen reer binu israa'iil way joogsadeen ilaa aan anigoo debooraah ahu kacay ilaa aan kacay anigoo reer binu israa'iil hooyo u ah waxay doorteen ilaahyo cusub oo markaasaa dagaal irdaha ka dhacay afartan kun oo reer binu israa'iil ma lagu arkay gaashaan ama waran qalbigaygu wuxuu la jiraa taliyayaasha reer binu israa'iil kuwaasoo iyagoo oggol isku bixiya dadka dhexdiisa rabbiga ammaana bal taas ka warrama kuwiinna dameeraha cadcad fuushan iyo kuwiinna ku fadhiya gogasha wanaagsan iyo kuwiinna jidka marow meelaha biyaha laga dhaansado oo ka fog qaylada qaansooleyda halkaasay ka maqashiin doonaan faliimihii rabbiga oo xaqa ahaa kuwaas oo ahaa faliimihii xaqa ahaa oo uu ku xukumay reer binu israa'iil taas ka dibna dadkii rabbigu waxay tageen xagga irdaha toos toos deboorahooy toos toos oo gabay ku gabay baraaqow kac oo kaxayso maxaabiistaada ina abiinacamow markaasay raggii gobta ahaa intiisii hadhay iyo dadkii soo degeen rabbigu waa ii yimid oo wuxuu iiga hiiliyey kuwii xoogga badnaa reer efrayiim waxaa ka soo baxay kuwo xididkoodii yahay camaaleekh dabadeedna adiga reer benyamiinow iyo dadkaaga kugu dhex jira oo reer maakiirna waxaa ka soo baxay taliyayaal reer sebulna waxaa ka yimid kuwa haya usha sirkaalka wax qora oo amiiradii reer isaakaarna waxay la jireen debooraah oo sidii reer isaakaar ahaa ayaa baaraqna ahaa oo xagga dooxada ayay u ordeen iyagoo daba socda oo biyo mareenka reer ruubeen agtiisa wax weyn baa lagu goostay maxaad xeryaha idaha u fadhiday inaad maqasho biilbiilaha idaha u yeedhaya biyomareenka reer ruubeen agtiisa aad baa qalbiyo loogu baadhay galicaad wuxuu joogay urdun shishadiisa reer daanna muxuu dooniyaha ugu hadhay reer aasheer wuxuu weli fadhiyey xeebta badda oo wuxuu ag joogay durdurradiisa reer sebulun wuxuu ahaa dad geerida isku biimeeyey reer naftaalinna wuxuu isku biimeeyey meelaha dhaadheer oo duurka boqorraddii waa yimaadeen oo dirireen dabadeedna boqorradii reer kancaanna waxay ku dirireen tacanaag taas oo u dhow biyaha megiddo oo lacag faa'iido ah ma ay qaadan waxay kala dirireen xagga samada xildiguhuna meeshooday siisaaraa kala dirireen oo waxaa qaaday webi kiishoon webiga duqa ah oo kiishoon la yidhaahdo naftaydoy adigoo xoog leh hore u soco markaasay farduhu qoobabkoodii dhulka ku garaacayeen maxaa yeelay kuwoodii xoogga badnaa ayaa socod doonayey oo malaa'igtii rabbigu waxay tidhi meeroos habaara oo aad u habaara dadka deggan maxaa yeelay uma ay imaan inay rabbiga caawiyaan oo ay uga hiiliyaan kuwa xoogga badan waxaa dumarka oo dhan ka barako badnaan doonta yaaceel oo ah heberkii reer qayn naagtiisa way ka barako badnaan doontaa naagaha teendhooyinka deggan biyuu weyddiistay oo waxay siisay caano oo saxan wanaagsan ayay subag ugu keentay oo waxay gacan ku qabsatay dhidibkii oo gacanteedii midigna dubbihii ragga shaqeeya oo waxay dubbihii ku dhufatay siseeraa oo dhidibkii madaxiisay ka dusisay haah waxay ku mudday oo ka mudh bixisay dhafooradiisa oo cagaheeda agtooda ayuu ku foorarsaday oo dhacay oo jiifsaday cagaheeda agtooda ayuu ku foorarsaday oo dhacay oo meeshuu ku foorarsaday ayuu ku dhacay isagoo meyd ah siiseeraa hooyadiis daaqadday wax ka eegtay oo qaylisay shabaggay ka qaylisay oo tidhi maxaa gaari faraskiisii u raagay oo maxaa dib u riday giringirihii gaarifardoodkiisa dumarkeedii caqliga lahaa way jawaabeen oo iyana way isu jawaabtay oo waxay tidhi oo waxay tidhi miyaanay wax helin oo boolidii qaybsan oo nin kastaaba miyaanu helin gabadh ama laba gabdhood oo siisaaraana sow ma helin dhar booli ah oo kala midab ah oo miyaanu helin daabac kala midab ah oo miyaanu helin daabac kala midab ah oo labada dhan ku yaal oo boolida qoortooda sudhan rabbiyow cadaawayaashaada oo dhammu sidaas ha u haligmeen laakiinse kuwa rabbiga jecel oo dhammu ha noqdeen sida qoraxda markay xooggeeda la soo baxdo oo dalkiinna afartan sannadood wuu xasiloonaa